guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka kusoo bandhigay agab loogu talagalay doorashooyinka qof iyo codka ah kuwaasi oo lagu wareejiyey guddiga agabkan ayaa isugu jira kuwa loogu talagalay diwaangelinta dadweynaha iyo kuwa codbixiyaasha loogu talagalay cabdikariin axmed xasan guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa ka warbixiyey muhiimadda agabkan maanta waxaa noo yimid oo aan la wareegnay qalabkii doorashada oo isugu jira diiwaangelinta dadweynaha iyo codbixiyayaasha maalinka la codaynhayo waa maalin weyn saa la socotaan sanadkii tegey bishii nofembar keeda waxaa baarlamaanku ansixiyey guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka iyo sohnimaha waxaa laga joogaa cisho cisho maanta waxaan joognaa inaan haysanno dhammaan qalabkaan u baahnayn inaannu doorashooyinka golaha deegaanka oo dhici doona bisanadkan aan ku jirna bisha juun soddonkeeda inaannu hayno qalabkii loo baahnaa oo doorasho lagu qaban lahaa waxaan ummadda soomaaliyeed la wadaagaynaa akhbaartaas cusub ooan maanta idinkugu yeernay oo aan rabnanan inaan meediyuhu aannu geyno qalabka iyo bakhaarada inoogu xahaysan yihiin waa maalin weyn oo dadka soomaaliyeed oo dhan ay sugaayeen ah in dalka soomaaliya uu ujihaystay inuu aado doorasho qof iyo coda waxaan bilaabi doonnaa inaannu deegaamada soomaaliya inteeda badan aannu ka qabanno golaha deegaanka bishii juun soddonkeeda waxaan bilaabi doonnaa diiwaangelinta dadweynaha bisha soo socota gudaheeda waxaan geli doonnaa marxalad dalku uu aadi doono doorasho qof iyo coda saa la socotaan dalka soomaaliya markuu xorriyadda qaatay wuxuu ku bilaabay dal demokraadiga oo dadku ay doortaan dadka madaxda u ah waxaa ilaahay mahaddiis ah oo guddigan sharafta lihi uu ilaahay u fududeeyey boqol iyo laba-iyo toban cishi iyagoo jira in maanta aannu hayno hanti ummadda soomaaliyeed ay leedahay oo ah qalabka doorashada dadku u fududayn doono inay isdiiwaan geliyaan kuna codeeyaan haddii ilhaalle ka dhigo agabkan lagu wareejiyey guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa ku soo aadaya xilli dowladda dhexe ay dadaal badan ku bixin hayso sidii ay dalka ugu dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah